waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da waana qayb afraad oo ka mid ah murtida iyo maahmaahaha ay soomaalidu dhurwaaga u saariso dhegaystayaal hunguri xumo fildarro iyo maquusta inuu yahay ha lagu daraabo hana lagu caayee soomaalidu dhurwaaga galaadyari kuma xamato had iyo jeer waa bahal aan dantiisa ka seexan goor walbana u xusul duuba waa bahal kala garan og xoolaha dagan ee uu wax kala dhici kara iyo kuwa ilaashan ee duulkalihi uu ku gaashaaman yahay wuxuu xataa yaqaan xoolaha haweenka iyo carruurta lagu halleeyo kuwaas ayuu ku soo dhiiran og yahay halka uu ka meermeero qaarka ay ragga waaweyne la joogaan ee bulaankooda uu bartankooda ka maqlaayo isaga oo siyaalaha ku tilmaaman ayay haddana waxay soomaalidii hore ku sheekeeyeen weligii iyo allihii in dhurwaagu uu laba jeer oo keliya nacasoobay kolkuu wixii la gudboonaa uu ka ilduufay waa labadii jeer ee intuu doqonoobay uu gacmaha ku dhigi waayey xoolo nool iyo hilbo tiro badan oo inaba aanu u hawshoon isha baalkeedana u soo jirsaday labada jeerba sida aynu arki doonno waxaa hoday rayrayn xaddhaaf ah oo caqligii kala tagtay farxad aan shinkeed gelin ayaa calaf tirtay wuxuu garan waayey wax aan weli gacantaada soo gelin in aan laysa siin markaas buu habeen uu dhere ku seexan lahaa gaajo ku seexday wuxuu iloobay meel fogaan badan hillaac ka bilig yidhi jeer halkuu ku hooray la dego inaan laabta loo ruxin markaas baa hundhur iyo caloolxumo waagii ugu bariyey isaga oo kari karay inuu baraaro ku seexdo bashbashna uu ku soo tooso waxay ku sheekayn jireen dhurwaha muddoba qadsanaa aadna u diihaalsani in maalin maalmaha ka mida uu ugaarsi u baxay duhurkii markay tahay oo aanu waxba gacan ku hayn ayaa meel taaga oo hortiisa ah waxaa uga bidhaamay wan shilis oo kob cidla'a iska daaqaaya wan allihii alla yahay oo arigiisiina aan ku dhex jirin cidina aanay la joogin dhurwaagii yaabbaa rabbi u keenay wuxuu isu qaatay inuu hurdo oo waxaanay cayriyaba tahay indhihiisii ayuu aamini waayey midig bidix ayuu jeedaaliyey bal cidday neefka lahaydi inay meelaha ka dhowdahay waxba kolkay u muuqan waayeenna farxad iyo filan waaba ammaasheeyey kolkaas buu dabcan inuu qoslo hase ahaatee markuu inta u hogbaday afka kala qaaday ayay feerihii xanuuneen intuu qosalkii isku celiyey ayuu isaga oo aan halkiisii ka soo dhaqaaqin wankii u tanaagooday kuna yidhi wanow yaa kula joogay kii oo balaadla ayaa markaa ugu jawaabay cidna ilama joogin haatanna ilama joogto dhurwaagii oo jawaabta rumaysan la asii og inay run tahay ayaa isna wankii ugu jawaabay waryaa wanow feerahaan qoon ku leeyahaye ha iga qoslin oo inta is-iloobay qosol ka wareegay wuuse eeday oo wiraxii badnaa ayaa sambabadii qarxiyey dhiig buu mantagay wax yar kadibna jilbaha intuu u dhacay ayuu habsaday kobtiisii isaga oo gorofsan indhihiisuna ay shan yihiin ayuu wankiina iska dhaqaaqay isaga oo labac iyo leg iyo bariba tallaabada la qaadila sheekadaasna waxaa ka hadhay hawraartii uu maantaa dhurwaagu yidhi ee ahayd feerahaan qoon ku leeyahaye ha iga qoslin oo uu ku tiraabo qof loo sheegay arrin uu muddoba ku taamayey oo gadaalkii dhabowday hase ahaatee farxad awgeed la rumaysan la mar waa markaasoo waa labadii jeer ee uu bahalku doqonoobay mid ahaan jeerka kale ee la sheegay in dhurwaagu uu doqonoobayna wuxuu ahaa habeenkii uu inta waxbaba soo waayey uu isaga soo noqday halkii uu godka ku lahaa isaga oo quus ku dhow markaasna bohoshii iska hor yuurura ayuu meel aan ka fogayn sharqan ka maqlay inkastoo ay dunidu mugdi ahayd haddana wax ka indha curdoone haddiiba meeshii ay shanqarta uga baxday ayuu indhaha iyo dhagahaba u wada jeediyey wuu arkay oo waa maxay waa dameer keligeeda oo wax ku raran yihiin oo maxaa ku raran hilbo jaad walba leh kuwo geel kuwo lo-aad iyo kuwo ari intaba markaas buu rumaysan kari waayey qosol uu hayn la-yahay isaga oo isku celinaya ayuu si degan u daba tuuxeeyey oo ma iyadaa kolnaba ka baxsan karaysa maxaaba orodka ku wata hilbihiibuu kolba qaar eegaa markaas buu kala qorsheeyaa kuwo uu duqda u geyn doono kuwo uu isagu cuni doono kuwa uu gabnaha siisan doono iyo dameerta qudheeda sida ay raxantiisu u wadaagi doonto welise wuu rumaysan la'yahay waxaa hortiisa ka muuqdaa inay tahay dameer hidba ku raran yihiinoo baylah ah kolkaas buu qosol la dhacay oo boodbooday oo dhulka galgashay oo kacay oo fadhiistay oo inta gadi cad u seexday xidigaha la sheekaystay ayaankiisana uga warramay hase ahaatee waxay noqotay farxad cimri gaaban intii uu qosolka ku maqnaa ayaa waxaa isqabsaday cirkii iyo dhulkii daruuro biyaysan baa isa soo doontay oo ay midibo mid ku biirtay onkad iyo hillaacan kala joogsi lahayn ayaa afarta jaho isaga baaqay waa karar dusha ah iyo daad mulcayaynaya oo haddiiba gal iyo goofba buuxiyey isaga oo dhibicdana ka gabanaya ayuu labalaxaadsaday oo dameertii oo mar hore fogaatay tallaabo deg deg ah ku tiigsaday waxbase ugama naasa caddaan mar wuu ordaa marna inta istaago ayuu sharqan dhagaystaa mar midig marna bidix korba dhinacbu u cararaa iyada oo ay dhibicduna dhabanaaninayso waxba wuu la'yahay raq iyo ruux toona dameertii isma hayaan roobkiina awal dhibic keliyuu ahaaye dabayl baa ku soo korodhay kolkaas buu inta daalay welibana dardhaday dabadeedna intuu geedo xir ah karartii kaga gabaday ayuu ku caraacaray mar kale hadduu codkii dameerta maqli lahaa in aanay qosol iyo cayaayir ku dhaafteene uu iyada iyo wixii saaraaba ku bintidi lahaa sidaas ballaaranse uma odhanne wuxuu caraacarkiisii ku taariikheeyey oraah ay erayadeedu kooban yihiin oo ahayd allow yay mar u bururuf tiraahdaa oo uu ula jeeday mar kale hadday dameertii ii sharqami lahayd sidii hore isuguma ladeen waxay noqotay mahmaah ku soo dhacda qof walba oo wax uu aad u jeclaa uu ayaankiisa u soo dhoweeyey dabadeedna goorteedii ku mintidi waayey kol dambana ay u soo mari weyday qofka ay sidaasi la soo gudboonaato ayaa xusuusta sheekadan dhurwaaga iyo waraahdiisii ahayd allow yay mar u bururuf tiraahdaa dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ee inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo